asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhagaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadi haysnay magacaygu waa abdaxsiis xasana mucalin toddobaadkana barnaamijka horumarinta nabadda waxaan kusoo qaadan doonaa tababar ku saabsan sar u qaadista dhismaha nabadda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ku qabatay tababar ku saabsan isku xirka iyo kor u qaadista dhismaha nabadda ee haweenka ku jira golaha deegaanka iyo haweenka ka shaqeeya arrimaha nabadda ee ku sugan magaalada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle mudane liibaan cabdiraxmaan ayaa ka hadlay muhiimada tababarkani u lahaa xubnaha qeybta ka ah golaha deegaanka waxuuna sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii sar loo qaadi lahaa horumarinta nabadda iyo sidoo kale dabahisiinta
tababarkan waa tababar muhiimad gaara u leh haweenka ee ka shaqeeya nabadda iyo haweenka ka tirsan golaha deegaanka degmada jowhar run ahaantii waxaan filaynaa ama aan qorshaynaynaa haweenkeenna ee ku dhaqan degmada jowhar ee guud ahaan dowladda hirshabeelleba iyo guud ahaan soomaaliyaba inay yihiin haween nabadeed haweenku waa astaan nabadeed hooyooyinkeenna waa hooyooyinka nabadda ka shaqeeya waxaan rajaynayaa tababarkan inuu muhiimad gaara siiyo sidii ay haweenkeenna u noqon lahaayeen hogaamiyayaal dhammaystiran oo dulqaad u leh waxyaabaha soo wajaho oo kaga yimaado wiilashooda in ay maanta ay halkan ay ka miro dhaliyaan wax soo saarka tababarkan uu noqdo mid ay ayaga ugu faa'iideeyaan bulshooyin kaleeto ay maanta matalayaan oo haweenka ah hooyooyin ama dad hogaamiyaal dhammaystiran noqdo degmadan jowhar maalmihii hore aynan lahayn konsalka oo golaha deegaanka intaan la dhisin ka hor iyo maanta farqi weyna u dhexeeya marka waxaan rabnaa hooyooyinkeenna golaha deegaanka ku jiro iyo hooyooyinkeenna markhaatigu u ah caasimadda jowhar iyo dowladda hirshabeelle degmooyinka hadda ay leedahay konsulada laba inaad ku baraarujisaan hooyooyinka inay degmooyinkooda ay ka shaqeeyaan in loo dhiso consul aad ogtihiin degmooyin badanoo waxaa jiro u baahan laakiin ku dhiiran la marka waxaan rabnaa inaad codkiinna ku biirisaan dadkaas siday ay u noqon lahaayeen dad consul leh marka anagana ka wasaaradda arrimo guda ahaan waxaa waaye waa waa ka shaqaynaynaa si ay xirfado badan ay u helaan ay fursadna ugu helaan tababarkan wax farqi weyn aan u dhexeeyo waxaan is leenahay insha allahu tacaala markaad ku noqotaan deegaankii ama degmadii aad ku laabataan inaad wax weyn ka bedeli doontaan xafiisyadiinnana aad kusoo kordhin doontaan wax aad u sarreeyo annagana hadda kolley waxaan rabnaa wixii halkan macallimiintii ay ku bixiyeen inaynan noqonin hal bacaad lagu lisay inay noqdaan wax lagu dheefo waxaan rabnaa waxa aan diradda u saarayno tababaradan waxay tahay dhismaha dowladnimada waxaa aasaas u ah hooyooyinka sababtoo ah cunuga haddaynan hooyo tarbiyeynin ma hagaago marka hooyada mar walba waa lafdhabar sida hadda guddoomiyaha duqa magaalada u sheegay hooyadu mar kasta waa lafdhabar waayo hooyo markii magaceeda la sheego xanuun badanaan dareemaynaa waxaa ogaan karo dadka hooyolaanta soo koray ama dadka maaragtay xaaladaha ay soo wajaheen oo gabdhalaanta ahaa marka waxaan idiin leenahay insha allahu tacaala tababarkan ma noqon doono kii ugu dambeeyey warka guddoomiyaha hadda uu noo sheegayna waxa waaye waa qaadaynaa waa fulinaynaa insha allahu tacaala dee wasaaradda arrimaha gudaha mar walba iyada waxaa ay diiradda saaraysaa golaha deegaanka in ay maaragtay ay ay horumariso oo ay noqdaan maalintii koowaad oo tababarka aan furaynay maamadii xildhibaanada golaha deegaanka maama dowlay waxay tidhaahday markii labaad aan soo laabtay waxaad ku garan karnaa marka in ay shaqooyinka ay qabatay ama shaqooyinka maaragtay horey u qabteen ayada iyo tiimkeedaba in lagu soo celiyey marka kulley annaga annaga waxaan ku dadaalayna waxaan leenahay golaha deegaanka hadday dumarka ka maqan yihiin ma soconayo hore uma dhaqaaqayo marka mar kastana dee golaha deegaanka inay dumarka u bataan aan ka shaqaynayna sababtoo ah golaha deegaanka degmada markay u bataan dumarka wax badanay soo kordhinayaan marka ma ahan waxaan waxaan adinka waxaan adinka maaragtay hortiina aan ka leenahay ma ahane waa wax annaga qalbiyadeena ka guuxaayo warka waxaan fulin doonaa insha allahu tacala iyo codsiga guddoomiyaha anoo ku hadlaya afka wasaaradda mudana guddoomiye waxaan kaa qaabilayna aan kaa aqbalaynaa insha allahu tacaala aan raadinaynaa labada gole ee deegaanka ee degmada warshiiq iyo degmada jowhar weliba xitaa waxaa waxaa waxaa idinku soo kordhoomay degmada mahadaay haddana waddada ku soo jiro degmada balcad marka insha allahu tacaala dhammaan golayaasha deegaanka waxaan rajaynaynaa inaan tababar guud u qabanno oo aan hal xarun aan maaragtay aan u qorshayno oon iskugu geyno si maaragtay ay u kala faa'iidaystaan ayaga ay dadka tiimka usoo horreeyo warshik inay macallimiin u noqdaan tiimka kaleento tababarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa tababaro taxana ah oo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ay u qabanaysay xubnaha golaha deegaanka iyo haweenka ka shaqeeya arrimaha nabadda ee degmooyinka jowhar iyo warshiikh gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan mukhtaar baare iyo sidoo kale maxamuud xasan bariise oo asagana ah xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar ayaa xubnaha golaha deegaanka iyo bulshada magaalada jowhar kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan nabadda islamarkaana ay ahmiyad siiyaan isku xirka iyo koruqaadada xirfadaha hogaaminta ee dhismaha nabadda
bacdi salaam runtii farxad badanana haysato oo mar haddii ay nala joogaan reer warshiikh ee weliba aan nahay weliba aan su nahay dad aada isu dhow hirshabelle waa isaga dhownahay gobolka shabeellaha dhaxaan nahay waxaan isaga dhownahay oo kale magaciisii isheeg soohintayna soohintayna wadaaga ya ha waxaa kaloo isaga dhownahay golo deegaan ayaan wada leenahay inteena abba nooga horreysiin laba goor laakiin waa isa ag dhownaayoo waxaan leenahay dadkii isku waaro oo isla hela ee isfahma ilaahay inuu naga dhigo waxaa farxad mar labaad iyo mar saddexaad noo ah inaad nala joogtaan weliba muddo dheer nala qaadataan aadaan jeclaan lahayn waxaan rabaa wasaaradda iyo maxaanku raahda hay-adda s b a in ay noo kordhiso barnaamijkeena meesha hadda haweenka aan ka soo xulanay in ay noo wada keenaan golaha deegaanka oo dhan haween iyo ragba in warshiik tagno iyo inay joor wada nimaado waxayna u kala duwan tahay malaha hadduu al yidhaahdo wasaaradda iyo waxaan ka codsanaynaa hay-addabu in sidaas ay noogu fududeeyaan sida uu sheegay guddoomiyaha guddigaba waxaan leeyahay in maalin maalmaha ka mid aan wada tagno xafiisadeenna aan wada tagno hoolalkeenna gabdhihii reer warshiikh golahooda deegaanka iyo dhammaan golihii deegaanka ee degmada jowhar doctor awees ayaan ka codsanaa asigana inuu taas noo fududeeyo hadduu al yidhaahdo in barnaamijkan oo kale lagu soo noqnoqo welin waa tabaynaa in lagu soo celceliyo maxaa yeelay eh, waxaan rabnaa in laga dhaxlo tababarka uu qabanayo doctor awees iyo tiimkiisa nabadgeliyo dadku wada noolaado waxaan rabnaa hadduu al yidhaahdo in in, eh, haweenka nabada lagu og yahay inaad noo horseediin nabadda in maxaan ku rahay to in eh, ku barbaarisiin ubadkiina u sheegtiin wiilashiina yaryarka ah u sheegtiin nimanka idinka soo faayo in ay nabad dadka ay ku dhex maraan waxaan jeclaan lahay inaad isku noqotiin mar kastana aad ka- ku dadaashiin bulshadiina ola noqotiin nabadda iyo wax ku oolka ay leedahay haween ka socda degmada warshiiq oo isugu jira xubnaha golaha deegaanka iyo xubnaha kale ee ururada bulshada rayidka ee degmada warshiiq ee haweenka ah Ee, waxaan rabnaa inaan si gacmo furan idinku soo dhaweyno si kal iyo laaba idinku soo dhaweyno waxaad joogteen gurigiinii markay tagayaan waxaan rabnaa inay message fiican ay warshiiq geeyaan idin idinkana sidaas si la mid a waxaa laga yaabaa inaad warshiiq tagtaan oy ay idiin soo dhoweeyaan marka intaasna waxaan rabnaa inaad gacanta midigta ku qabataan inta kalena waxaan leenahay waa mahadsan tihiin Eh, sida aad wada ogsood tihiin eh, soddonkii sano lasoo dhaafay iyo burburkii iyo dhibaatadii waddankan markuu ku dhacay waxa lagu tiirsanaayay ee lagu baxsaday waxaa waaye gabar ee wacyigelin loo sameeyo wax la baro si ay dadka ay ayaga ay bulshado dhan gabaray ku midaysan tahay si ay ayaga marka bulshadaas ay wax u gaarsiiyaan ay wax u fahamsiiyaan waxaa waaye waxaa la yidhi marka juhdiga ayaga ha la geliyo Ee, run ahaantii wax la dhayansan kara ma ahan hooyadu ama gabadhu ee, saddex mas-uuliyadood ee, iyay maaraysaa mas-uuliyaddii gurigeeda ka saarnaa mas-uuliyaddii ubadkeeda ka saarnaa iyo mas-uuliyaddii bulshada ka saarneed saddexdaas mas-uuliyadood ay haysaa saddexdaas mas-uuliyadood ee ay hayso siday ugu adkaysan lahayd ay maxaa la yidhaahdaa ula falgeli lahayd ay u horumarin lahayd ay maxaa la yidhaahdaa wax miro dhala ugu soo saari lahayd aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maalinta oo noo bilaabanayay iyo maanta laba wejiyaan kala leenahay maalinta barnaamijka noo bilaabanayo waa isku cusbeen xoogaa isdhexgal ma jirin maanta waxaa u malaynaa isdhexgal badanaa jiro farxad badanaa wejiyadiina ka muuqato taasna aaday noo noo farxad gelinaysaa Ee, sideedaba barnaamijyadan waxyaabaha looga gol leeyahay waxaa ka mid ah in bulshadu ay isdhex gasho aaraada iyo fikirada kala duwan iyo haddii ilaahay ku idmaayo dhaqanada kala duwan iyo maxaa la yidhaahdaa ee, degmadana jowhar waxaa laga yaabaa in kaljar gooni ay leedahay midda warshiiqna ay kaljar kale leedahay nidaam gooni ah loogu dhaqmo meeshana nidaam kale loogu dhaqmo marka inay maxaa la yidhahdaa isdhexgal uu ka dhaco oo kii fikirkii iyo dhaqankii xagga yaalayna inta la keeno kii in-
madiine caddo waxay ka mid tahay haweenka ku jira golaha deegaanka ee magaalada jowhar iyo qaar ka mid ah haweenka golaha deegaanka ee tababarkaani loo soo gabagabeeyey ayaa waxa ay ka hadleen ahmiyadda tababarkaasi oo lahaa waxa ayna sheegeen in door muhiima ay haweenka qaadan doonaan arrimaha nabadda ee degmooyinka jowhar iyo warshiikh
maanta waa maalin weyn ani waxaan ahay hooyo wax badan soo shaqaysay waxaan ka mid ahay gabdhihii u hilgamay oo ururka haweenka oo doorashada ku timida gobolkan shabeellada dhexe la isu keena degmooyinkiisa waxaan leeyahay waa farxad wanaagsan in maanta anagoo gabdhaa inta barnaamijkan naloo qabtay intaan ka shaqaynaynay oo nabaddana aan kasoo qayb qaadanay oon ku dhex jirnay intaas oo muxooto bulshada aan nahay xoogga bulshada hooyadu waa xoogga bulshada waxaan leenahay qof walba meeshay joogto hawsha ha ka wado wasaaraddana waxaan ku ammaanaynaa inta ay juhdi gelisay oo isukayna keentay aad iyo aadaan ugu faraxsana aniga barnaamij hadda ka hor ee ka dhacay meel kiikali la dhaho oo ruwanda ku taalo madac- magaalo madaxdeera saanoo kale gabdho leelakey gabdhuhu waa lafdhabarta waa inay dalka qayb ay ka qaataan lixaatile sidii ladayn xusha inaad u xulnaataan intaasaan leeaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهذا البعض ما شاء الله ما هذا علنا يا وسيرة ما شاء جوجو حقيقة قدومي هذا المدة كله وحنا لا يا سود هذا ما شاء الله عصبنا هذا القوة دلكين لكن وحنا غير ورشيق أنا ومقعي ودولاي قاعد حسين وحنا كمدا كونسل كاد كمدا ورشيق سنة أفرت السنة هرنا وكجري أفرت سنة كلا نصيب إلى يقول ترى waa ilaahay mahadiis waa marka ugu horreyso njoor aan imaado reer xeebeed aan nahay ee webiga aan soo barayna insha allah iyo beeraha waxaan rabaa in aan barto reer jowhir konsulka cusub ee jowhir u samaysan inaan bart- baranno oo aan la jaan qaadno waa wax muhiim ah oo noo ah ee wasaaradda iyo guddoomiyaasha iyo xogeeyahan waxaan rabnaa inay meesha si fiican noogu soo dhaweeyaan wadanka waxaan rabnaa in dowladnimada hoos loogu daadego golaha deegaanka la badiyo kulli hirshabeelloona inaan ka wada samaysiinaan jecelnahay wax badan aan ka baranay insha allah waxaan rajaynaynaa annagana inaan dadkeena iyo dalkeena si daacada ugu shaqayno waxaan leenahay soo dhawaada kulli tiimka gabdhaha kulli inta ka qayb qaadanaysa muxuu ahayd dib u heshiisiinta maamooyinka iyo wiilasha kulli waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha een gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada xogayaha dowladda hoose gabdhaheena quruxda badan leh konsalka degmada warshiiq iyo tiimka nabadda waxaan kaloo salaamaa tiimka reer jowhar ayagana waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa halkan mahad gaara aan uga mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha oo madashaan aadka u quruxda badan leh sukeenna keentay oo aan maanta wax badan meeshaan aan ka kordhisa doonno hadduu ilaa yaraa muddo aan isla jiri doono aadaan uga mahad celinaa wasaaradda iyo intii halmaashe oo arrintan ka soo shaqaysay iyo hay-adaha ay qusayso Een, waxaan leeyahay een, caafimaadka maan kugu imaanay ilaahii weyn oo waaxidka ah waxaan halkan ka salaamayaa ee, maamulka ee, hirshabeelle ugu horeeya madaxweyne cali gudlaabe iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha gudoomiyaha degmada ee, xildhibaanada golaha deegaanka degmada joohan iyo gabdhaheena xildhibaanada degmada warshiiq iyo guddiga xalinta iyo khilaafaadka iyo tiimka barnaamijka wadaan waa ay salaamay salaamkiisa waxaan aad maanta ugu faraxsanahay anagoo ku sugan degmada ee joohar si sharaf leh oo wanaag laha lagu soo dhaweeyey Ee, waxaan kaloo u mahad celinaynaa maamulkeena degmada warshiiq gudoomiyaha ee, degmada warshiiq maxamed xasan mataan isagana sidoo kale qayb libaax ka qaatay inaan maanta heerkan aan soo gaarno Ee, hirshabeel oo dhan bar- ee, dowladda dowladana waan soo dhaweynaynaa guud ahaan dhegaystayaal halkaas ayaan kusoo gabagabanaya barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadi haysanaay oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo juhar kusoo gabagabaysay tababar ku saabsan isku xirka iyo kor u qaadidda dhismaha nabadda intaan markale kulmi doono barnaamijka madlimad ah sidaas u nabadgelyo
Thank Give